dowladda soomaaliya ayaa qaramada midoobay waxa ay ka codsatay in la joojiyo shaqada xafiiska ansom haddaba war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya iyo go-aankaas ayaanu ka wareysanay maxamed ibraahin oo hore uga soo noqday wasiir dowladda federaalka ayaan su-aashaasi weydiiyey sida uu u arko go-aanka dowladda waxaanuu yiri wallaahi nin waa arrin yaab horta ku salaamaya xasano oday iyo dhegeystayaasheedaba waa arrin yaabla wey laakiin waxaan la yaabay aniga kolley dambar waan arkay lasoo geliyay social media iyo meelo badan waa arrin la yaabla wey kolley oo u baahan in aada looga fakero oo aada looga yani kuuragalo la ogaado sababta ka dambeysay in arrintan lagu dhaqaaqo waa garta marka haddayba run noqoto war-saxaafadeedkaas waxaa ku qornaa in amniga iyo dowlad dhiska soomaaliya horumar laga gaaray ayna dowladda soomaaliya doonayso inay arrimaheeda u madax bannaanaato xaq mau leeda arrintaa
maya horta waa wax lagu farxo weya de sidaas saa waktisabuqa dambe aan u akriya dee intaa un tahay waa wax lagu farxo weya oo waa tallaabo hore loo qaaday laakiin they say the the devil is in the detail waxyaalaha la yaab kale waxaa weeye the timing maxaaba ka dhigayba miyuus worthy hadday iska tahay process socday ma iska socda processka maxaa looga dhigayaa languageka ugadda ay ku qorneed inay ugadda run tahay waxaad moodaa xoogaa inay aan professional tahay oo siyaalo kale loo samayn karay arrintan saasay aniga kolley igu muuqataa waa gartay marka amniga iyo dowlad dhiska soomaaliya la fiiriyo soomaaliya haddama waxay joogtaa meel ay kaga maaranto qaramada midoobay
aniga personally soomaali ahaan waxaan oran lahaa arrintaas in lagu degdega ay igu muuqataa yani weli howlo badan baan hor yaalla yani yani waddanka aniga waan tegey waktiyar ka hor baan joogay yani aruurinta canshuuraha dhaqaalaha waddanka waxyaalo badan baa weli ku xiran kaalmooyinka dibadda nooga yimaada marka aniga ma arki karo detailskana ma hayno kolley laakiin haddii la yidhaahdo onsom ha tagto oo waxaan hala gooyo adee adduunku wuu isku wada xiran yahay dad kale oo ayagana international communitiga sida world bankiga i m f gurubyo badan e u da soomaaliya ka hadlayo ayaga naftooda markaa waxaa laga yaabaa inay evaluation sameeyaan ay yidhahdaan waa maxay arrintan soo korortaya dhinaca wasaaradda arrimaha dibadda ka timid waxaan kaloo rabay inaan ku daro oo aniga aan la yaabaa mararka qaarkood yani wasaaradda arrimaha dibadda masalan yani waan ognahay waxaa hor yaalla ama howlaha laga rabo laakiin aniga markaan hadda eegay warqadda markaan akhriyay kadib waxaad arkaysaa waxyaalo badan yani wasaaradda arrimaha dibadda oo ku mashquulsan ama ka qaybgelaysa shirar ciidda iyo soil studies yani aniga maba garan karo xiriirada ka dhexeeya mararka qaarkood wasaaradaha anaga soomaaliya iyo shaqooyinka ay hayaan waa gartay hadda dowladdu laba sanay jirsatay maxaad is leedahaa hadda go-aankan waktigaana waa ku soo aadiyey ma waxaa la dhihi karaa ama laga fiirin karaa khilaaf dowladda iyo dabcan qaramada midoobay oo inta badan awoodda ay reer galbeedku ku leeyihiin baa jira mama loo akhrisan karaa sidaas
dhinaca waa laga eegi karaa laakiin dhinaca kalena waa laga eegi karaa oo waxaa moodaa maalmihii ugu dambeeyey ama bilihii ugu dambeeyey in xiriirka annaga u n inuu ficnaaba moodaaba xataa waxaan aad ugu rajo weyneyn inaan kursi ku yeelan doono u n security councilka waxaa moodaysay waxyaalo badan in ay u n tan ay kaalmeynaysay oo ama security councilka soomaaliya sida arrimihii badda ama arrimihii ethiopia iyo annakala dhexmaray marka ma garanayo out of the blue waxa waqadan soo saaray haddii iska ahayd wax process caadi ana way kasii qurux badnaan hadii si kale loo qori lahaa warqadda aniga intaan baan dhinaca baan ka eegaya waa gartay soomaali badan baa wakti badan ka cabanaysay doorka qaramada midoobey ay soomaaliya ku leedahay marka soomaali badan baa laga yaabaa inay dowladda ku ammaanaan oo ku taageeraan arrintan macquul mataa taasu
dhinaca waa laga eegi karaa laakiin dhinaca ka sii muhiimsan ee anigaan ka eegay waxaa weeye u n ta ugu dambeyntii ma aha horta yani urur yani effective maaha taa waan ogaanay laakiin urur keliyan hayno wey haddii soomaali ahaan loo eegana runta haddii la sheega waxyaalo badan bayba soomaaliya ku taran laakiin hadda fikradda socota ee ah in u n ta iyo hay-adaha adduun adduunka ee waaweyn sida maxkamadaha adduunka waxaasoo in la baabi'iyo waa fikrad cusub wey oo dadka watana waan ognahay marka aniga dhinacan ka eegaya waxaa moodaa in haddii labada laisku xiro in nalaga faa'iidaysto oo kale oo aan raacnay hir aan anaka noo joogin macnihii aan wave aan raacnay adduunka ka socda oo ah in u n t iyo ururada waaweyn adduunka ka taliyo dhan xoogooda hoos oo dhigo oo la baabi'iyo haddee taa run noqoto marka waa arrin aada looga xumaado wey oo waxaa moodaa marka in nalaga faa'iidaysto waa garta ugu dambeynta mandate-ka hadda xafiiska qaramada midoobey wuxuu ku eegyahay oktoobar dowladda soomaaliya ma rabto in wakhtigaas ay sii dhaafto marka tan ugu weyn waxaan is leeyahay admis oo ammaanka dowladda iyo garoonka diyaaradaha iyo meelaha muhiimka ah oo magaalada ilaalisa haddii mandate-kaas uu dhammaado ay ka baxaan soomaaliya ma isku filan tahay kuleentaa inay iyadu ammaanka la wareegto ama ciidamo ma haysataa ku filan oo hawshaas bedeli kara
dhinaca numberska keliyada aad ka eegto i think intaa ay sax noqon karto oo la odhan karo ciidamo maanta soomaaliya ku filan way joogaan ama amniga waddanka dowladda way saxi kartaa intaasoo dhan laakiin weligeedba labaatanka sana lasoo dhaafay ilaa hadda always mashaakilkii jira muxuu ahaa coordination wey yani waxaa moodaa waddanka inuu kala gagabsan yahay kasoo bilow somaliland puntland ilaa goboladan kale ee mid walba sheeganaya inuu dowlad kale yahay isku xidhnaashaha uma maqan ee number la-aan maaha meesha yani waddanka way buuxan yani intaasoo ciidanoo kala duwan baa jirta laakiin sidee laisugu keenaa oo soomaaliya national army loo sameeya this is the question su-aasha weli lagama jawaabin marka waxyaalo badan oo sidaas oo kale ayaa moodaa in aan laga fiirsan oo mararka badan marar badan lagu degdego oo go-aan laska gaaro ayadoon la odhan war haddii aan ka baxno programka ma noo diyaarsan yahay programka oo sano laba sano saddex sano wadi karo meelaha wey meelaha gaabiska waaweyn ay ka jiraan kaasina waxa uu ahaa maxamed ibraahim oo khadka telefoonka ee magaalada melbourne iigu waramayey